waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali guddiga doorashada somalilan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii todobada maalmood ka hor ka dhacday deegaanada maamulka somalilan kadib munaasabad ka dhacday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan munaasabadda natiijada doorashada loogaga dhawaaqay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxda maamulka guddoomiyaasha xisbiyada tartamay kormeeryaal caalamiya xubno ka socday beesha caalamka iyo xubno kale guddiga doorashada ayaa waxa uu sheegay inay codayeen dad gaaraya shan boqol konton iyo lix kun lix boqol toddobiyo toban ruux waxaana xumaaday codad gaaraya kun afar boqol shan iyo toddobaatan cod guddiga ayaa sidoo kale waxay tilmaameen saddex deegaan oo ka tirsan maamulka somalilan inaysan ka dhicin doorasho sababo dhanka amniga awgeed guddiga doorashada maamulka somalilan ayaa waxay sheegeen ugu dambayntii doorashadii ka dhacday somalilan saddexiy tobankii bishii nofembar inuu ku guulaystay muuse biixi cabdi oo noqday madaxweynaha shanaad ee maamulka somalilan siday ku dhawaaqeen guddiga doorashada somalilan muuse biixi cabdi codadkii uu helay ayaa waxa ay ka dhigan tahay boqolayda konton iyo shan dhibic sagaal iyo toban boqolkiiba iyadoona xisbiga wadani uu helay afartan dhibic saddex iyo toddobaatan boqolkiiba halka xisbiga ugu dambeeya ee saddexaad kale ee ucid ayna keeneen afar dhibic toddob boqolkiiba sidoo kale guddiga doorashada somalilan ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne ku-xigeenka shanta sane soo socota somalilan uu noqon doono cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo isna ka tirsan xisbiga guulaysta ee kulmiye sida uu xafladdu kaga dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan kadib markuu arkay hubiyey kuna qancay in doorashada madaxtooyadu si hufan oo habsami ah sharcigana waafaqsan u dhacday komishinka doorashooyinka isagoo raacaya qodobka saddex iyo siddeetanaad firqaddiisa afraad ee dastuurka qaranka somalilan kaasoo dhigaya sidan waxaa loo aqoonsanayaa in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu ku guulaysteen labada mudane ee magacyadoodu ku sheegan ku sheegan yihiin liistada hesha codadka ugu badan komishinka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka afar iyo lixdanaad firqaddiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay saddex iyo tobankii noofembar laba kun iyo toddobiyo tobankii ay ku guulaysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah oo kala ah mudane muuse biixi cabdi xildhiid oo ku guulaystay jegada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda jamhuuriyadda somalilan shanta sannadooda soo socota laba mudane cabdiraxmaan ismaaciil shire saylici oo ku guulaystay jagada ku-xigeenka madaxweyne shanta sannadood ee soo socota iyagoo musharaxiintu kala heleen xisbiga ucud saddex iyo labaatan kun boqol iyo koob iyo afartan aan ku celiyo xisbiga ucud saddex iyo labaatan kun boqol iyo koob iyo afartan cod bersentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay afar dhibic hal toddoba bersent boqolkiiba xisbiga kulmiye wuxuu helay saddex boqol iyo shan kun sagaal boqol iyo sagaal cod aan ku celiyo xisbiga kulmiye wuxuu helay saddex boqol iyo shan kun sagaal boqol iyo sagaal cod oo boqolley u noqonaysaa shan iyo konton dhibic sagaal iyo toban boqolkiiba xisbiga wadani wuxuu helay laba boqol lix iyo labaatan kun labiyo sagaashan aan ku celiyo laba boqol lix iyo labaatan kun labiyo sagaashan cod oo u dhiganta boqoley afartan dhibic toddobaatan iyo saddex boqolkiiba waxaannu ku caddaynaynaa haddaanahay komishinkii doorashooyinka qaranka in uu mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylici ku guulaysteen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen jamhuuriyadda somalilan shanta sannadooda soo socota dhanka kale madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo isagu loogu dhawaaqay inuu noqday hogaamiyaha somalilan muddada shanta sano ee soo socota ayaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha ayaa marka hore u mahadceliyey xisbiyada doorashada kula tartamay iyo guddiga doorashada sidoo kale xubnaha beesha caalamka ciidamada ammaanka ee maamulka somalilan iyo qeybaha kala duwan iyo saxaafadda gaar ahaan kuwa iyagu ka howlgala somalilan waxa uu sheegay in maanta inuusan guulaysan xisbi gaara balse ay guulaysteen dhammaanba somalilan oo idil waxaana uu shacabka somalilan uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan wadajirka iyo horumarka kala daayirahayna siiyey kolka koowaad waxaan ugu mahadnaqayaa shacbiga somalilan meel ay joogaanba mar labaadka waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi kulmiye iyo wadaniyowe oo dhammaan taageerayaashooda iyo madaxdooduba si lexa jeclo leh wadaninimo leh nabadgelye leh mustaqbal dhowrid leh ay u tartameen oo ay howlgaleen waxaa kaloona mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyne ku dhacay iyaga iyo shaqaalahoodaba iyagana waynu mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barashar ba ah iyagana aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka somalilan oo runtii inoo suurtogeliyey dal jira xuduudsa daafaca gudihiisa kala nabadgala tartanka intaa lee galana iyaga oo naftooda horayaala oo xaasaskoodii carruurtooda aan danayn ee ta qaranka ka horreysiiya iyagana waa ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada somalilan ee caalamiga ah ee dowlada leh ee leh haddii la dhaho urura leh dhammaantood taageeradii ayna siiyeen ee aqoon leh ee waano leh ee dhaqaalo lehna waynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambayntii waxaynu u mahadnaqaynaa bahda warbaahinta somalilan saxaafadda oo intii ololaha socday iyo intii ka dambaysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayey oo la howlgala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayena waa mahadnaqaynaa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa labada xisbi ee ucod iyo wadani oo laba xisbi oo muddo kala madaxdooda iyo taageerayaasheedu ay yihiin gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila howlgalay guusha raaciyey maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan saddexdii xisbi bay guulaysteen somaliland baa guulaystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaynu nahay innaga oo somaliland ugu dambayntii muuse biixi madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xalliyo dhammaanba isqabqabsiga isagoona sidoo kale u mahadceliyey madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo xukuumaddiisii iyo dhammaanba heedaha kala duwan ee maamulkiisii aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo codku badnaaysiisay maaha inaan keligii guulaystay waxaa ila guulaystay murashaxii waddani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadaninimo ah inaannu isugu nimaadno dalka wal maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo waxaan ku soo koobayaa oon ugu dambaysiinayaa dalkeennu horumarkiisa iyo waxay noo barana midnimadiisa dhexdeena kubaddaa wada ciyaaro haragana inaagti garoonka marka hore ka baxana walaalo kubaddana wada ciyaaro meel ay tahayba nin kastoo wax tirsanaya urur kastoo wax tirsanaya qof koox xisbi waxay tirsanayan waxaan diyaar u ahay inaan la dhammeeyo walaaltinimo la yidhaahdo maaragtay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano wax leexay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa la kalaameeye anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid igu tiirsanaya in aniga lagu tiirsado iyo xisbigeyga kulmiye ahaana saasaan diyaar unahay ugu dambaynta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddiisa oo maanta halkaa aynu joogna ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leegay qaadeen dhanka kalena musharaxiinta xisbiyadii laga guulaystay ee wadani iyo ucid ayaa iyaguna aqbalay natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday somalilan dhanka musharaxa xisbiga wadani islamarkaana ah gudoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ciro oo kulan ballaaran oo uu la yeeshay guddiga iyo taageerayaasha xisbigiisa ka hadlayey ayaa ku dhawaaqay inuu qaatay go'aan qaraar ah oo uu ugu tanaasulay natiijada doorashadaasi dhacday isagoona hoosta ka xariiqay inuu eegay midnimada iyo nabadda somalilan erayo adagna u adeegsaday xisbiga kulmiye markaan la tashaday xisbiga waxaan qaatay maanta go-aan qadhaadh oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay kaas oo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda somalilan iyo ammaanka qaranka umaan tanaasulin muuse biixi umaan tanaasulin kulmiye waxaan u tanaasulay nabadda wadajirka iyo midnimada ummadda somalilan waxaa go'aansaday inaan natiijada gacanku samayska ah ee la dhowrdhoobay aan aqbalo sidii uu hore u yidhi madaxweyne daahir riyaale gacantayda somalilan ku burburi mayso aniguna waxaan leehay dalkayga dabacayga u burburin maayo dadkaygana dhiigooda u daadin maayo waxaanse ka baqayaa inay gacanta kulmiye
waxa uu fariin nabadeed u diray taageerayaasha xisbigiisa wadani oo uu ka dalbaday inaysan samaynin dibadbaxyo si nabadgelyo xumo aanay u dhalanin isagoona xukuumadda ugu baaqay inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee xabsiyada ku jira islamarkaana ay magdhow siiso dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah waxaan mar labaad kula dardaarmayaa shacbiga somalilan isku duubnaada dadkaygow oo adkaysta waayaha adag ee aynu gallay waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga wadani meel kastooy joogaan inaanay u dheganuglaanin xaalad abuurka xisbiga kulmiya ka wado dhammaan deegaanada jamhuuriyadda somalilan waxaan ugu baaqayaa inaynu ka fogaano bannaanbax iyo iskiroomaad ciidamada waxaan idiin sheegayaa inaan ciidina dalkan ku xukumi karin caburin cagajuglayn iyo cudin ciidan midnaba waxaan soo jeedinayaa in shacbiga laga daayo xaalad abuurka iyo kicinta iyadoo meelo aan loo baahnayn magaalooyin iyo xaafado gaar ah la geeyey ciidamo aada u tiro badan oo waxyeeli kara ammaanka qaranka waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga waddani ee ilaa imika u xidhxidhan waxaan kaloo soo jeedinayaa inay magdhow siiso dadkii ciidamadu dhaawaceen iyo kuwii dhintayba
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali